jowhar webiga shabeelle ayaa fatahaad hor leh ka geystay ee magaalada jowhar iyo weliba tuulooyinka u dhow iyadoo ay ugu yaraan laba carruur ah oo daad ku qaaday sida uu v a u sheegay wasiir ku-xigeenka beeraha iyo weliba waraabka ee hirshabeelle maxamed qaasim dakhare oo jowhar ugu warramay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
meelana cabsi ayaa laga qabaa meelna cabsida way dhacdaba misaal hadda tuulada boodaale ee degmada jowhar fatahaad ayaa waxyeelaysay dhammaan tuuladaasi oo naf iyo maalba waxyeele ku gaartay laba carruur ayaa ku dhimatay dhammaanna guryihii iyo agabka ku jirana biyaa qaaday dadkuna way ku barakaceen shan boqol iyo labaatan saddex qoys halkan sidoo kale hadda biyo ayaa ka fakaday oo ammaanta lagu mashquulsan yahay meelaha hadda cabsida laga qabo waxaa ka mid a banaaney jowhar soomaali xaafadda culmis baarey moyka intaba cabsi ayaa ka jirto oo waxaan stanbay ugu nahay inaan aan arrintaasi aan ka hor tagno marka deegaanada aad noo tirisay jiha ahaan jowhar halkey ka xigaan dhammaan waa degmada jowhar waa waa waa waqooyi koonfur labada way ka xigaan
xilligan maxaa sabab u ah in webiga uu fatahaad sameeyo ma ahan xilli looga bartay roobab ma da-ayaan dhinaca waqooyi deegaanadan ay webiga uu ka iman jiray maxaa sabab ah wallaahi wax lala yaabo waayo laakiin sababta waxaan isleeyahay isbeddel cimiladii ayaa jiro haddii lasii weydiiyo maxaa jowhar hadda ku kooban la yidhaahne waxaa laga yaabaa wasaqda lagu shubaayo webiga inay keento in webiga bacaad fariisto markuu bacaad fariistana ay khatar ku noqoto in fatahaadii ay sidaanoo kale yeesho waxaa kaloo dhici karta in dad fududeeya ay jiraan arrintaasi maamulka gobolka iyo degmada inta waa ka tashanay sidii loogu hortegi lahaa marka sanad gudihiis in laba jeer deegaano hoos yimaada magaalada jowhar fatahaad webiga ka geysto dhibaato intee la eg ayay ku yeelan kartaa dhulbeereedyadii dadka noloshoodu ay ku tirsaneen runtii aaday khatar ugu tahay in fasal kasta dadkii beeralayda yarareyd wixii ay tacbaan ay ka go-aan aadaan ugu xunnahay annagoo har iyo habeen waxaan u taagannahay fasal kasta maalin kasta in arrintaas laga hortago sidaa ka warqabtaan degmada beledweyne oo ugu khatarsanayd fatahaadihii shacabkii iyo maamulka gobolkaas iyo guddigii ka hortaga fatahaadaha beledweyne iyo wasaaraddu iskaashadeen wax badan ayaa qabsoomay shacabka reer jowharna waxaan leeyahay in gacmaha laysa wada qabsado arrintaasi maamulku waxay u shaqeeyaan shacabka waaye gobol degmo wasaarad laakiin waxqabadka dhabtaa waxaa laga rabaa shacabka shacabka marka waxaan leeyahay arrintaasi ku baraaruga wasaqda lagu shubaayo webiga ka feejignaada kuwa fududeeya ka feejignaada iskaashi ayaa wax lagu qaban karaa aan iskaashanna ayaan leenahay ka maamul ahaan hirshabeelle awooddiina intee la eg tahay in dadka aad ka difaacdaan fatahaadda uu webiga sameynayo gaar ahaan magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada horta awoodda ilaaha iskale iyo wax difaaca suuragalna waxaa ka dhigi kara ilaah annagoo har iyo habeen waxaan u taagannahay in fatahaaddii laga hortago dadkana aan u shaqayno marka saameyn intee la ege ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha fatahaaddii toddobaadyo ka hor laga cabanayay magaalada jowhar ama bilo ka hor dhibaatada ku haysay iyo middaa marka laysku daro dhibaatada dhaqaale ahaan ay geysatay dhaqaale burbur ayay geysatay wax soo saarkii oo baaba'ay dhaqaalihii oo baaba'ay isku socodkii oo baaba'ay intaba waxyaale ayay gaarsiisay maciishadii koray u kacday wax walba dhibaato waxaa garan kartaa tan ugu dambaysa hadda naf ayaa ku go'day tuulo dhan oo sida loo deganayo aan hal shay laga qaadan ee guryihii agabkii wixii lagu jiifan lahaa daad u qaaday ee dadku ay degayiin meel bannaana waa garan kartaa saamaynta ay leedahay isku socodkiiyaa yaraaday maciishadiiyaa kor u kacday maxaa yeeley baabuurtii maba soo gelaysaba xoolihiiyaa korminaha ayagana ku dhacay kor u kac marka wax badan oo nolosha ku saabsan ayay waxyeelo gaarsiisay kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha iyo weliba waraabka hirshabeelle maxamed qaasim qaasim dakhare oo u warrameeyey waryahayaga xuseen xasan dhaqane